wasaaraddu shuruuc bay leedahay dowladduna sharci bay leedahay sharcigaa wax mamnuucna wax mamnuuca waxna sii daayay oo fasaxa way jireen in maraakiib jariif ku shaqaysan jirtay badda somalilan laga mamnuucay oo wasaaradda horey uga mamnuucday hadday horey uga mamnuucdayna waxaa jira shuruudo caalamiya oo markabkii waddanka kalumaysanaya maaragtay lagu hagobaa jirta annagu markaa hadda wax ilaa hadda aan fasaxnay ma jirto laakiin dee haddaba waa laga kalumaystaa doonyaa jooga waan fasax siinaa maraakiib baa timaada mararka qaybtood waxa uunu laga eegaa ama laga maaragtay lagula shaqogalaa waxay tahay shuruudihii iyo habkii loogu talagalay oo mamnuuca aan ahayn inay ku kalumaystaan wixii sharci darro ku wixiina diiday raba in ku kalumaystaanna sideedaa loo mamnuucay haddana kuma jiraan mana siina fasax mana siin karra wax jariif iyo dhibaato u geysan kara waddanka laakiin wixii si nidaama oo la ogol yahay uga kalumaysanaya baddeenna fasax waa la siiyaa haddee rabay haystaan kuwa hadda joogana waa la siinayaa haddii ay shuruudaa buuxiyaan ma jira markaa marka ma caddayn kartaa muslimka leedahay ee ku xidhantay aan jirna weli annaga warqad naga baxday ma jirto laakiin maraakiibta iyo doonyaha markay marsada yimaadaan ayaa shaqaale halkaas jooga kontaroolaan haddii uu yahay mid ku habboon inuu sharci la siin karona markaasaa wasaaradda sharci siisaa haddii kalena markaasaa laga joojiya oo laga saaro badda laakiin weli sharci aanu siinay oo aanu nidhi sharcigaasaa lagu siiyey oo fasaxa ma uusan jiro waa waa yimi markabkaasu wuxuu taagan yahay saylac waxaa lagu wadaa baaritaan haddii laga helo qalabkii mamnuuc ahaa waa la xirayaa weli waa la ganaaxayaa badda laga saari maayo haddii lagu waayo oo uusan ahayn diyaarna u yahay inuu la macaamilo maaragtay inala macaamilo waddankeena sharcigeena kula macaamilona waa waa la siinaya fasax marka baartaan baa ku wada markaa baaritaan baa hadda ku socda habeen horuu yimi ilaa shalayna waa la baarayey hawshiisuna way socotaa natiijada ka soo baxdana waxay inoo soo sheegi doona maat haddii aan la idmo suduwaha iyo shaqaalaha kale ee wasaaradda ah weliba waxaan qorshaynaynaa haddii aan la idmo inaan halkan uga dirno dad shaqaalaha meesha jooga uga khibrad badan oo maaragtay iyagu intay og yihiin markay ka soo sheegaan in markaa loo daba maro marlabaad oo la baaro innaga arrintaa waynu mamnuucnay wax jiriifana ma aynan ogolin laakiin sida sharciga ah oo nidaamka ah haddii uu marayo waa waa la fasaxaya wax mamnuucaya oo oranaya mida kale aan ku saxe wasaaradda amarka soo rogtay dikreeta madaxweyne oo ka soo baxdayna ma aanay jirin oo la odhanayo madaxweynaha soo saaray oo maaragtay waan arkaaye joornaalasaa ka soo qoray dikreetari madaxweynaha wasiirka buriyey iyo mana hayaan wax haddayno haddeer mara horeer waan ka hadalno haddii maxkamad lagu geeyo annaga warqadaas ay xidhayna ma hayaan shahaado aan bixinayna ma hayaan liisan aan siinayna ma hayaan meel aan warqad ku burinayna ma hayaan marka dee waa un dadka ka faa'iidaysta warxumatashiilka oo waddanka intiisa xun sheega waxaad ogtihiin oo la socotaan in wasaaraddu wax badan oo horumara ay waddo hal maalin waa heen iyo somaliland today iyo ma aanay soo qorin laakiin marka war yar meel looga soo sheego oo been ah bay bay waxay soo qoraan muxuu ahaayey waxa dhibaatada ah laakiin waxaan idiin sheegayaa in wasaaradda kalluumaysigu hadda shaqo badan hayso barnaamijka kalluumaysiga waddankeenna uu horumarayo waad la socotaan oo hadda waxaan isbuucaan soo gabagabaynay siyaasaddii kalluumaysiga waddankeena ku shaqayn lahaa siyaasadaas wax badanay hoos tegayaan siyaasaddaasa hagaysa siyaasaddaasa cid walba sida loola macaamilaayona na tusaysa waxaan isu keennay muddaan diyaarinaynay hadda intaan wasaarad joogay horey siyaasad ma jirin baan siyaasadda diyaarinay waxaan isu keennay muxuu ahaay siyaasado badan oo waddamo badan oo maaragtay inala derisa yaman baan keennay kenyaan keennay ugandaan keennay eritreyaan keennay waddamo badan baa la keenay waxaa nimankii khubrada ah noo yihin waxay yidhaahdeen yeman iyo eritrea iyo jabuuti intaba siyaasaddii siyaasadda idinku samayseen ayaa ka maaragtay wanaagsan bay yidhaahdeen siyaasaddaasa waxaa hogaami doonta kadibna waxaynu samayn doonaa hadda shuruucdii hore oo koobnayd ayaan dib u ballaarin doonaa waxaan kaloo samaynay wasaaradda tarajarkeedii iyo qaabkii u shaqayn lahayd iyo cid walba waajibaadkay leedahay ayaan samayn doonaa waxaa kaloo jira hadda oo inoo socda tababaro badan waxaan kusoo berbera hadda kusoo lagu soo qabtay isbuuca kan tababar ku samaysan tayada kalluunka oo khubraa aan ka keennay waddanka uganda ay hogaaminayeen oo bixinayeen oo kalluumaysatada iyo shaqaalaha wasaaradda loo qabtay waxaan kaloo halka hadda ka socda kalluumaysatada magaaladan ka ka iibisa kalluunka oo dukaamada leh iyo shaqaalaha wasaaradda qayb ka mida ayaa isna tababar hadda halka uga socdaa oo dad khubara ay siinayaan oo ah kuwii baandhe ka yimi waxaana qorshuhu yahay sida kalluunka loo ilaalinayo nadaafadiisa iyo gacan kuhayntiisa si aanay wax dhibaata ayna ku keenin caafimaadkeenna oo isagoo wanaagsan uu u soo galo waddanka oo laga soo shaqeeyey waxaa kaloo inoo socda oo aynu maanta halkan ka abanbixi doona wafdi toddoba nin ka kooban oo muxuu ahaayey soo injineero badan iyo hay-adda fow oo soo qorshayn doona sidii loo dhisi lahaa dekedii kalluumaysiga ee berbera dekedaaso aan muddo ku taamaynay intii aanu wasaaradda joogayna marar badan aanu la xiriiray hay-ado badan ay ka mid ahayd maaragtay danida oo daanishka ah oo horay aynu maaragtay iyaduinoo ku dhistay alxamdulilah oo ku guulaysanay dhaqdhaqaaqii iyo xiriiradii aan samaynay bayna ka dhalatay haddana dekedii waa la dhisayaa marka ay isbuuca kan soo sameeyaan muxuu ahaayey qorshaha iyo injineernimada ay soo eegaan isbuuca dambe ama inta aan bishu dhammaan waxaynu samayn doonaa insha allahu dhagax dhigii iyo bilaabadii dekadda haddii dekadaas inoo furantana waxaan rajaynaynaa in wax badan inoo qabsoomi doonaan oo muxuu ahaayey kalluunka hadda waddankeennu isu soo gaarine markaa kadib uu kalluunku soo gaari doono deegaamadeen oo dhan kadibna aynu dhoofin doono oo aynu inagu dib u dhoofin doono waxaan rabnaa in la sameeyo mxuu ahaay standar ay ku qancdo adduunyada inala macaamilaysa hadda standarka kalluunkeena joogo ma jiro adduunka uma qanci karo waxaan kaloo meelo badan oo shirkadaha wadaniga ah oo aada u mahadnaqaayo oo dad maaragtay mutadawiciina oo runtii hawsha adag ee kalluumaysiga u babax dhigay oo hantidooda geliyey oo aan ognahay inaan horay lacag uga soo baxayn laakiin mustaqbal fiican leh inay meelo badan wax keeneen hadda saylac oo kale waxaa la keenaya qaboojiyaasha qalabki waa yimaadeen haddii baraf iyo qaboojin la helana kalluunka waa soo gaarayaa dhinaca galbeedka ah berberana hadda waa laga sameeyey mid kuwa kalena waa laga samayn doonaa oo nefish baa dib loo kicin doonaa haddii aan laydmo waxaa laga samayn doonaa warshadilaas horeyna kacdo waa rajaynaynaa oo iyana dhinaca bariga ah iyada iyo mayr iyo xarshow iyo meelo badan oo maaragtay hadda gacanta lagu hayo wasaaradda iyo dadka ganacsatada ahaayo hantidooda geliyey ka kaashadeen waxaan rajaynaynaa etoobiya oo hadda innaga inoo keenta qaad fara badan inaynu kalluun fara badan u geyn doono oo ay aada ugu baahan yihiin oo waddankooda u baahan yahay innaguna aynu hodan ku nahay marka haddii waxyaabaha aan hadda niyadda ku hayno inoo qabsoomaan waxaa iman doona inaan wax ajnebiya oo ka kallumaysta wuusan jiri doonin hadda waxaad la socotaan waxa baddeenna ka kallumaysta boqolkiiba sagaashan waa yamaniyiin inagu boqolkiiba laba ayaa lagu qiyaasaa inaynu baddeenna wax kala soo baxno yamaniyiintaas kormeerkii aan ku tagnay laas qoray ilaa iyo lawyacaddo ilaa saddex kun oo laash ama doonyood oo nooc walba leh oo yamaniyiina ayaa ku jira iyaguna dee kalluun meeshiiro ku beeri maayana kalluun bay kala baxaya ninka haddeer idaacadda ka dhigaayo marka baa yimi marka labaatan tanaa yimi kuwa labaatan tanoo yamaniina joogo maalin walba guro oo sii socdo soo socdaan marna ayna istaagin ayaa jooga marka waxaynu gaaraynaa mustaqbalka dhow inaynu ka saarno dhammaan ajnabi oo dhan ama ha dhowaado hoddan dhow ha ka yimaado ama mid dheer ha ka yimaado kadibna inagu wax la soo bixi karo aada iyo aad baan idin salaamaya